wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland axmed ismaaciil garas ayaa magaalada kismaayo ka daahfuray wejiga labaad ee qorshaha ka dabatagista talaalka caruurta ka yar shanta sano ee aan qaadan ama aan dhammaystiranayn talaalka daahfurka talaalka ayaa waxaa kasoo qeyb galay agaasimaha guuda wasaaradda caafimaadka jubbaland xuseen macalin cali qaar ka mid ah bahda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka shaqeeyo arrimaha caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland axmed ismaaciil garas ayaa faahfaahin ka bixiyey daahfurka talaalkani
dadkii nagu caawinaya talaalkana faa'iiday u tahay ilmahanaga iyo dadkaan caawinayna faa'iiday u tahay shaqaalaha iyaga iyo dadkan hawshan fulinayana waayo aragnimo iyo qaladaad ay sixi doonaan oo in the future aysan ku dhici doonin bay u noqonaysaa haddii ilaha yidhaahdo marka waxaan jeclaan lahaa oon aada uga codsan lahaa qoladiina u dhunduleel shaqaalaha fiilka jooga oo kormeerka kule oo shaqada gacanta kula jira oo cabdinaasir ugu horeeyo oo qoloyihiinaan ka socda hay-ad unicef iyo maxaa la yidhahdaa w h o iyo hay-adahao dhan ka socda in aada daily xogta aada heshaan isku daydaan next day galabtii marka la yimaado oo la iswareysto next day waxaa sixidda u baahan inaad inay clear ahaado wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waddaa dadaallo kor lagu qaadayo talaalka ay qaataan caruurta ka yar shanta sano